إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah shacab itoobiyaan ah oo lagu dagaameeyey sannadihii lasoo dhaafay magaalada garoowe ayaa bilaabay inay halkaa isaga tagaan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa la kulmay dheggiisa waddanka eritreya iyadoo oo weli madmadow ka dhex jiro ethoobiya iyo eritreya askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa qof shacaba ku dilay magaalada muqdisho soddon ruux ayaa dhimashay ee dhaawac ku noqday dagaal ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud diyaaradda duulimaadka ethoobiyan airline ayaa ku dhawaaqday inay joojisay duulimaadkeedii eritreya in ka badan boqol iyo labaatan maxbuus oo isku dayayay inay xabsi ka baxsadaan ayaa lagu dilay dalka kongo kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن shacab itoobiyaan ah oo lagu dagaameeyey sannadihii lasoo dhaafay magaalada garoowe ayaa bilaabay inay halkaa isaga tagaan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal waxaa si xidhiira uga baxaya shacab badan oo ethoobiyan ah oo muddo halkaasi ku sugnaa kuwaasoo u muuqda dad si walakac ah loogu deegaameynaya dhulkaas kadib markay soo muuqateen dadka soomaaliyeed la soo baxeen dareen cara leh oo ka dhan ah xabashida kaasoo ka dhashay damaca badda ee soomaaliya ayaa waxay xabashidu u muuqdaan kuwo istusaya in shacabkooda uusan ammaan ku haysan waddanka maamul goboleedyadan aysan awood u lahayn inay ilaaliyaan dadka ethoobiyaanka ee jooga garowe ayaa maalin walba toban toban uga baxa halkaas warar hoose waan helayna ayaa sheegaya in dowladdoodu ay ku amarteen halkaasi ka soo guuraan waxaana maamulka puntland lagu amray inay soo ambabixiyaan dadkaasi oo ay gaadiid soo saaraan gudoomiyaha gobolka nugaal cabdiraxmaan abshir qaanqaa ayaa sheegay in dadka ethoobiyaanka looga saarayo magaalada nadaafad dara iyo anshaxumo ay bulshadu ku soo kordhiyeen isagoo isku muujinaya in go-aankan yahay mid maamulka ka soo baxay ethoobiyan badan oo shacaba ayaa sidoo kala dhooban magaalooyinka boosaaso caabudwaaq iyo kuwo kale madaxweynaha dowladda federaalka oo la kulmay dheggiisa waddanka eritreya waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi isagoo qoslaya oo gacmaha ku dheggan madaxweynaha dalka eritreya ayaa lasoo sawiray waxaana xasan iyo asyaas ay ka wada hadleen arrimo la xidhiira iskaashiga sida laga soo xigtay madaxtooyada muqdisho xasan shiikh ayaa la sheegay in madaxweynaha eritreya uu ka codsaday inuu taageero dowladdiisa uu ku jirto xaalad kala guur ah una baahan cid ka caawisa waxay ugu yeereen la dagaalanka argagixisada xasan shiikh ayaa dalka shiinaha uga qayb galay shir u dhexeeya xukuumadda beijin iyo madaxda wadamada afrika kaas oo xooggiisa uu ku qotomo waa shirke dhaqaalaha waxaana uu xasan fursadda ka qaybgalka shirka uga faa'iideystay la kulanka madaxweynaha eritreya inkastoo eritreya ay siyaasad ahaan isku dhacsan yihiin etoobiya haddana kuma kalsoona dowladda federaalka inay tahay mid cadaawada etoobiya kala kaashan karta xukuumadda asmara waxaana loo arkaa inay tahay mid saacad walba isbedeli karta oo u nugul madaxda etoobiya xasan shiikh ayaa la ogaaday in muddaxileedkiisii hore uu tagay magaalada jigjiga halkaasna uu kaga dhawaaqay in dhulka soomaali galbeed ay etoobiya leedahay haddana wuxuu sheegayaa in etoobiya ay sharci darro ah soomaaliya dhul uga haysato arrintan oo u muuqata sida ay siyaasiyiin badan sheegayaan in uu ku marin habaabinayo shacabka soomaaliyeed askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa qof shacaba ku dilay magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loogu yeero booliis militario ayaa wiil dhalinyaro ah ku dilay magaalada muqdisho dilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada dherkinle ee magaalada muqdisho askartan ayaa dilka u geystay xareed sheekh maxamed oo ka mid ah dadka degan degmada dherkinley askartan dilka geystay ayaa doonayay in ay ka dhacaan taleefankiisa xareed ayaan ka bidiiday ugu dambeyntii waxay shan xabadood kaga dhufteen qeybaha sare ee jirka qaar ka mid ah helada xareed iyo xaaskiisa oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey qaabkii loo dilay wiilkooda iyagoona sheegay in dowladda federaalk aan laga sugaynin cadaalad xanuun waaye xanuun waaye ilaaha keenay waana ku qanacsanahay iyo sigana allaha u naxariis jannaatulfirdows ila ala allaha ka waraabiyo alxamdulilaah ilaah ku mahadsan marka wax walbo in cadaaladii ilaaha keeno aan ku qanacsanahay cadaalada maya xanuun waa dareemaya ilaaha og anaa is ogna marka qof walba oo qof ka xanuun oo ka dhinto oo dareemi karaa dhibkoo leeyahay marka warka ma ogooda hadal kalen wadnaha xanuunayo shan caruur ilaaha u joogaan shan caruur maanta maalmaha kale waxay igaaga duwan tahay qofkii nolosha la wadaagay inaa waayo alxamdulilah atiweena naga muuqata qofaa xalay nagala dilay maba u jeednay cadaalad dadku waa la dhammaynoo habeenii maalina ummadda la dhammeeyaa qof u gargaara ma jirtay war ilaahay ka cabso hasan maxamuud ummadda inaad marneed dulmisay oo waxaad iidan aad ku dhigtay ummaddii ay dhammeeyaan oo wax waxba aan ahayn ay u dhammeeyaan qofka bani'aadanka naftiisa waa qaali moobeel in loo dilo qofka bani'aadanka diinta ma sheegaysa in qofka bani'aadanka la dullaysada guryaha la dullaysada dadka meelay ku socdaan meelay ku sacroodaan meelay ku kaadayaan ay waayaan xasan maxamuud adaa gaarsiisay waxaana qabsaday dhacdo aad u xanuun badan oo laga qiirooday walaalkeenna xareed sheekh maxamed lagu dilay degmada dharkeenley waxaa dilay askar ka tirsan dowladda buliisi militare sida xogta aan ku helnay intaas ayaa xanuunkaas ayaa aad aad noo dhibay ciidamada dowladda federaalk ayaa dhibaato ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar weliba bulshada u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo ay la nool yihiin bulshadan soddon ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud waxaa tafaasiilo dheeraada laga helayaa dagaal qaraar oo saacadihii lasoo dhaafay ka qarxay deegaana ka tirsan gobolka galgaduud sida ah aan xogta ku helnay dagaalkan oo bilowday maalintii shalay ayaa la isku habeensaday wuxuuna sababay dhimashada in ka badan toban ruux iyo dhaawaca labaatan kale dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka balisenyone ee ka tirsan gobolka galgaduud wuxuuna dhex maray laba maleeshiyo beeleed oo kasoo kala jeeda caabudwaaq iyo cadaado dagaalbeeleedyada ayaa xarkaha goostay labadii sano ee lasoo dhaafay diyaaradda duulimaadka ethoobiyan airline ayaa ku dhawaaqday inay joojisay duulimaadkeedii eritereya maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya xogahan ka helayna wadamada etoobiya eritereya ayaa ku warramaya in xaaladda cakiran ay ka dhex taagan tahay labadaas dowladood xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labadan dhinac ayaa la sheegayaa inuu si weyn u burburay dagaaladan dhanka diblomaasiga ah ayaa soo jiitamaya in muddo ah sida ay ku warramayaan siyaasiyiinta ka agdhow labadan dowladood waxaa jira ixtimaal ah inay halkan kasii ballaarato colaadda diyaaradda duulimaadka ethiobian airlines ayaa ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay joojisay duulimaadyada eritereya taasoo u muuqata mid shirkada uga sii horumaraysa muddada mamnuucidda ee dowladda eritereya horey u qabatay oo ahay soddonka bishan aynu ku guda jirno sebtembar war qoraal ah oo baraha internetka ku baahisay shirkadda duulimaadka ethiobian airlines ayaa lagu yidhi shirkadda ethiobian airlines waxay ka xun tahay inay ogeysiiso macaamiisheeda qaaliga ah ee ku safraya ama ka imaanaya asmara inay joojisay duulimaadyadeeda asmara laga bilaabo saddexda sebtembar laba kun afariyo labaatanka sababo la xiriira xaalado aad u adag oo ay kala kulmeen elitereya kuwaasoo ka baxsan awooddeeda ayaa lagu yidhi bayaanka kasoo baxay shirkadda duulimaadka ethiobian airlines dalalka etoobiya eritereya oo ah wadamo daris ah ayaa dhexdooda waxaa ka taagan xaalad aan caga badan ku taagnayn oo mar weliba la filan karo inay fooda isdaraan in ka badan boqol iyo labaatan maxbuus oo isku dayayey inay xabsi ka baxsadaan ayaa lagu dilay dalka kongo faah-faahin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariya cumar wararka ka imaanaya jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo ayaa ku waramaya in maxaabiista badan lagu dilay gudaha dalkaasi xukuumadda kinshaaso ayaa sheegtay in ugu yaraan boqol labaatan iyo sagaal maxaabiis ah oo isku dayay inay ka baxsadaan xabsiga dhexe ee caasimadda dalkaasi la dilay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda kongo ayaa sheegay in dab xoogan uu ka kacay dhismaha xabsiga iyo qeybaha lagu keediyo raashiinka xabsigaasi isbitaallo ku yiilay xabsiga ayaa sidoo kale uu sheegay inuu dabku saameeyey isagoo intaa ku daray in dhacdadan ay ku dhaawacmeen ku dhowaada konton iyo sagaal ruux mas-uul ka tirsan madaxda xabsiga ayaa waxa uu sheegay inuusan jirin maxbuus badbaaday isagoo tilmaamay inay laayeen dhammaan maxaabiistii isku dayday inay baxsadaan xukuumadda kinshaaso ayaa sheegtay inay wado baritaano ku aadan qaabka ay wax u dhaceen maxaabiis la hadlay wakaaladaha wararka ee reer galbeedka ayaa waxa ay sheegeen in xilligii uu dhacayay iskudaygan baxsashada ah ay maqlayeen rasaas aad u badan iyo qaylada maxaabiista bannaanka u baxsatay dalka kongo ayaa caan ku ah dhacdooyinka noocan oo kale ah waxaana marar badan uu dalkani martigeliyay weeraro dhiig badan ay ku daateen oo ay fuliyeen maleeshiyaadka hubaysan ee ka dhisan dalkaasi warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa